mudaayaashu aamusaan hala dhegaysto socodka hala joojiyo mudane maxamed cusmaan buluqaas
yes, yes, yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxaan salaamayaa shirkadoonka, xildhibaanada golaha wakiilada, xaafadda, waan salaamayaa.
mudanayaashu ha fadhiistaan socodka hala joojiyo mudanayaashu ha fadhiisteen Dhowr qodob baan rabaa inaan ka hadlo runtii wasiiradu tahay waxaa kan iminka xeerkan een, runtii hay-addii waddooyinka waa la baadiyey sida loo socdo oo wasaaradda dhexdooda loo siiyey Waka- waxay kaloo wasaaradda maaliyaddaxtooyada la soo wareegtay lacagtii row leefiga iyo fuul leefiga iyo lesin leefiga ahaay oo ay qaadan jirtay howlaha guud oo lagu soo wareejiyey madaxtooyada arrimahaasoo dhamina waxay ku caddaynaysaa in bay ka baxday khadka hay-addii madax bannaaneed ee waddooyinka dhisi jirtay sidaa darteed sanadkii dowlato ee dhaafay eu waxay ku talagashay lacag malaayiin dool gaaraysa oo ay ugu talagashay inay dhismaha waddooyinka ay u qoontaysay oo hay-addaa ugu talagashay inay gacanta ka saarto sidaa darteed markii hay-addii la baabiyey oo ay wasaaradda madaxtooyada hoos dhigtay ayay la noqotay lacagtii ay ugu talagashay inay bixiso puntland baana u wareejisay oo ay ka horgeysay iyadoo sabab uga dhigaysaa in hay-addii madax bannaan ay meesha ka baxday oo madaxtooyada ay gashay sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in hay-addaasi ay madax bannaato runtii si aynu dowlariska iyo hay-adaha madax bannaanee deeqaha bixiyaa ay kharshaadka dhismaha loogu talagalay waddooyinka ay loo kafeesiiyaan waayo hay-adaha madax nimankaa loo dowlariskii dee wasaaraduba inay saan wax u siiyaan iyo hay-ad madax bannaan oo shaqadeeda qabsato ay nacam aan la faligelin ayay ku talagalaan inay hadda jir u dhiibaan teeda kale madaxtooyada doodayaba in noqotay wasaaradii maaliyadda ee labaad ee waddanka waday lacagtii ku rurayso ama bank oo kale macquul la maaran waxyaalahaas oo kale waxyaalaha dee runtii dee aan dhaha laga qarsan karin oo dadku dee cawaan maaha wixii maskaxda gelaya in laga xeerkan runtii waa arrin culays ku ah bulshada macquulna maaha in kharashka la siiyo in kharashka la saaro xoolaha nool iyo baabuurta oo runtii aanu garan karo culayska fuulaya inta uu leeyahay barxadiisu wasaaradda madaxtooyada xaquma laha inay xeerka soo diyaariso wasaaradda maaliyadda xaqule inay soo diyaariso sidaan filaya runtii inaanay in iyada ay arrinka iyadaa runtii iyaduna ay ee shaqadeeda qabsato wasaaradda maaliyadda ama dib meesha ka baxdo ayaa muhiima teeda kale guddida arrimaha bulshada xaq uma laha in xeerkan ay soo burburskarayso guddida dhaqaalaha xaq u leh sida dee sharciga sheegaya anigu runtii waxaan kala soo dhaweynayaa waddadan ceerigaabo iyo burco ee shalayda soo dhagax dhigay runtii aad baan soo dhaweynaya maadaama ay constitutionskayga tahay halkaasi aadna ay dadkaas ugu baahan yihiin waddo laami ah oo ay waddanka kudub yimaadaan laakiin isweydiista waxay tahay qaabkee bay waddadu ku dhismaysaa ma aha lacag yaroo xoolaha la saaro iyo maxaan ku dhahdaay gawaarida iyo dadka dib inay ku imanayso waa lacag balaayin daalarna bay u baahan tahay runtii anugu halkaa waxaan ku bedeli lahaa in waxyaalaha annecessariga ah oo kale in cashuurta la saaro sida sigaarka iyo qaadka iyo wixii la mid ah iyo cosmaticska iyo electronicska haddii laga maarmi waayo two percent ayaan u saari lahaa miisaaniyadda qaranka two percent in miisaaniyadda qaranka loo saaro halkaasi lacag ka soo urursa runtii aan waxba ku ahayn markaa oo ay dhisi karto lacagta marka ay kusoo dhici karto haddii aana doonayna waddooyinku inoo dhismaan oo waxaas kala socda damacsooyadu bannaanka baasha ha u saarto baan soo jeedinaynaa hay-ad madax bannaan ha noqoto runtii oo dee ay dhoonris ku soo dhiirsadaan oo lacagta bixiyaan waayo cid walba oo ayay diyaar u tahay marka aragto hay-adda madaxa bannaan halka taagan ee shaqaynaysa in qarashkii loogu talagalay halkan la geeyo laakiin meelaan meeshii ahayn dee cidna lacag gelin mayso u dhan dhiibi mayso arrimaha noocaas isbiirsaday runtii anigu waxaan soo jeedinayaa in hay-ad madax bannaan dib loo abaabulo wasaaradda madaxtooyaduna shaqooyinkeeda kale ka badana ay shaqooyinkeeda kala qabsato waayo de wax walba inaga shaqayso wasaaraddeedu macquul maaha wax walba iyadiiba ya wasiirkuna waa nin fariido tafoo saaxiib baana runtii laakiin ma ahade meelaha qaarkoodii de inaad dhahaa marka waxaan leeyahay yaan lagu warwareegin cali iyo xoolo lacag la saaran iyo baabuur saddexdii bilowda mar la cashuuro sanadkii hore baabuurta cashuuray oo fifty la kordhiyey boqolkiiba konton ayaa la kordhiyey lix biloodkii dadku haddii xoolo maahe cashuurma maayaan dee imika markaad tiraada saddex bilood baa sanadkii laodhanayaa waa loo jarayaa dee oo cidba cashuur mayso halkaana lacagtii dhaqaalihii loogu talagalay baa meesha kala baxay ka baxaya oo imika asaga sanadka labada jeer baa cidba bixiba badankeeda cidba ma bixisa hor in yar baa bixisa laakiin marka afar laga dhigo sanadkii waan kuwaad waa loo jarjaraya saddex bilood markiiba way dhamaata ama askariga halkaa joogaa loo dhibaya xoogaagiiso waa la dhaafaya marka arrinkaas labadiisii ha noqdo lix biloodkiisii ha ahaado baan lehay waa ka baxaya
مضاهي صليبان عود علي
كويس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آه، waxaan runtii leeyahay waxaan salaamayaa shirguddoonka golaha wakiilada xildhibaanada آه، iyo saxaafadda iyo madsharafka kaleba runtii waxaa muhiimaddeeda mudan in la eego oo cashuurtan ama takaaliifta lasoo la keenay ee golaha lo keenay in ra'yigiisa uu goluhu nin waliba sida ula muuqato u sheega waa fiican tahay laakiin hal arrini waa lagama maarmaan ma aha in la siyaasadeeyo oo dhinaca siyaasadda laga eego oo mawqifka siyaasadeed uu qofku qabo hadduu muxaafid yahay hadduu mucaarad yahay inuu ku saleeyo maahee waa inuu sideeda u eegaa waxaa hubanti ah inay maanta baahi loo qabo oo waddooyinka dalku hadday yihiin kuwii hore u dhisnaayo kuwa hadda aan weligoodba dhisin bay yihiinba inay lagama maarmaan tahay in waddooyin la helo gaadiidka waaweyn ee hadda ay xildhibaanadu lahaayeen waa inaan cashuur la saarin waa kii waddada isticmaalayey haddii waddo wanaagsan uu isticmaalo wakhtigiibaa u yaraanayo wakhti yarbuu ku gaadhaya halkuu doonayay daawaca gaadhi maayay isaga iyo hantidii saaray toonnaba sidaa daraaddeed waxaa loo danaynayaa waa gaadiidka waddada maraya hadday tahay wadaha rakaabka saaran gawaadhida laftooda hantida saaran ayaa loo danaynaya hadduu gaari yar yahay hadduu gaari weyn yahayba weliba kuwa waaweyn tusaale yaroo shalayto anigu bulshadaan dhex maray xagga siyaasadda kamaana eegin cabdiraxmaanow shalay waxaan tegey sayladda waxaan ogaaday ariga ka yimaada goday hargaysa lix saacadood buu ku soo gaadha waayo waddaa loo sameeyey cariga ariga ka yimaada cari aadano cabdiraxmaan waxoogu ka soo jeedana wuxuu ku soo gaadhaa saylada laba iyo toban saacado taasna waxaa keenay taasna waxaa haddii wado wanaagsan la helo waxaa imanaya haddii wado wanaagsan la helo waxaa imanaya inay sahlanaado inuu sahlanaado wado wanaagsan marka waxa weeye waxa soo jeedinaya
شخص ويرك عنده شخص ويرك عنده ما يقاله هل هذا الساعة ما لو صوص على من أتخالف هل أقوين باقي تمين سوق جلاتي ما تقول قراحة وعرو
بعلمك الشيء هذا بعلمك الشيء ويا يا فيسبوك يعب قهرتي
مولانا قلت حسب عبد الرحمن عبد الرحمن اي كاي هذا waxaan leeyahay guddoomaya ma dhammayn wax weyn baa soo wadaa wax weyn wax weyn haa waxaan leeyahay magacyada dadka lama sheegi karo waa magacyada oo imisaa la sheegaya inta kaayada imisaa kayga ku sheer baa la sheegaya magacyada qaar baa xaaraana shalaa la sheegayo tifiga ku duubanahaya waxaan leeyahay waxaan leeyahay waxaan leeyahay wadooyinka madaxweynaha uu shalayta wuxuu dhagax dhigay waliba xildhibaanada reer xeergaabana waa u sheegaya gobolka tanaag iyo sool waxaa laba wada dhagax dhigay wadadii xeerigaabo iyo isku xidhi lahayd burxo ninka maanta taa diida ninka maanta taa diida waa ninka sidaa daraaddeed waxaanu leenahay waan soo jeedinayaa cashuurta culays weyne kama muuqdo waxaan ku raacsanahay xildhibaanka saleebaan in la kordhiyo qaadkoo kale iyo kosmaatigiska iyo sigaarkana ha lagu kordhiyo oo way yarayn tiradu way yaraydeen ha badato shan milyan baa toban milyan siday u noqoto wadooyinkuna ugu degdegaan waa ku raacsanahay kanise waa gundhigii koobaad waana wanaagsan yahay xoolahana danbaa ugu jirta neefka arigaa ee ka imanaya ceerigaabo berbere wuxuu ku soo gaarayaa isagoo waxba la noolayn hadday laami tahay laami hadday tahay wuxuu ku imanayaa afar saacadood neefkiiyo waxba gaadhin xaqliga aan isticmaalo arrintana iyo inaan siyaasadayna cabdiraxmaan oo walaalo waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay marka soo jeedinayaa cashuurta ha la ansixiyo waa xeerkana ha la sii daayo maslaxad baa ugu jirta dalka iyo danta yaan la siyaasadaynin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu fadlan alla aamuso mudanuu si fiican ha u doodo mudanayaasha kalena ha ixtiraamo sawqaadkooda ha layska daayo waa mahadsan tihiin waxaan ku xusheegaa mudane cabdilqaadir jaamac cabdilqaadir jaamac xamed
bismi illahi raxmaan raxiim shirgudoonka mudanayaasha saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii salaantaa dabadeed waxaan qabaa su-aalaha aan soo diina waddo ma u baahannahay horta jawaabta waxa weeye waddo waa loo baahan yahay runtii aad baan usoo dhawaynayaa waddada cergaado ee shalay madaxweynuhu dhagaxa dhigay waana ku hambalyaynaynaa madaxweynaha waxa weeye waa waddo loo baahnaa gobolka sanaagna wuu ka goonaa dalka haddii waddada loo sameeyo wax badan wax badan baa qabsoomayaan hadday noqoto xagga dhaqaalaha hadday noqoto wadamaristi wax badan baa qabsoomaya marka waa waxyaalaha loo baahan yahay mudanuhuna fekerkiisa xaq buu u leeyahay laakiin aad baan ugu hambalyaynaynaa anagu waddadaas waana soo dhawaynaynaa tan kale cashuurahan la kordhiyey runtii way jiraan dalkana qaar dhibaato ku ah way jiraan laakiin maxaa keenay sababta keentay waxa weeye dadku haddaanay wax qabsanoo iyagu aanay dadaal samayn cidina wax kuu qaban mayso cidna ku iman mayso dadaalkuna aduu kugu xidhan yahay markaad adigu hawshaada bilaabatid tabartaadu wax kastaba ha noqotee caalamkuu ku caawiyayaa marka dibi aan loo arag waddo haddii la yidhi waa la samaynaya laakiin waan la qabaa fikirka in cashuuraha lagu kordhiyo soomaantiga iyo jaadka iyo sigaarka laakiin nolosha bay seebseeb waxa weeye xeerkani waa xeer bilow ah marka waxaan qabaa inuu faa'iido badan keenayo runtii wadala'aantuna waa dhibaato aad baan u soo dhowaynayaan in la sii daayana waa muhiim waxa weeye waa wax loo baahan yahay oo waddaduna waa qayb ka mida nolosha marka aad baan u soo dhowaynayaa waxa weeye hal halkan aniga neefka aniga ah afar kun iyo shan boqol waxaan la qabaa sidii guddidii markii hore usoo dhigtay oo zero point five ka socon maya way soconayaan wixii macquulana waa la qaadanaya abti iska fadhi meesha waxaan leeyahay runtii xeerkan waa xeer muhiima talkuna wuu u baahan yahay aad baan loo soo dhaweynaya in la ansixiyana waan soo jeedinaya wasalaamu calaykum
mudane maxamuud xuseen xaaji ciise
bismi illaahi raxmaan raxiim shirgudoonka mudanayaasha saxaafadda shaqaalaha dhammaan waxle asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa kadib mudana guddoomiye xeerkayna hor yaallaa oo ah xeerka takaaliifta ee laleeyahay waddooyinka ayaa lagu samayn doonaa anigu horta waxaan marka hore leeyahay marka xeer noocan oo kale laga hadlayo laba mabaadi waaweyn baan rabaa in maarta la eego mabaadida laba dhinac baan sheegayo mid waxa weeye waa loo baahan yahay in waddankan waddooyin iyo jiro wanaagsan oo isku socodka iyo dhaqaalaha kobciyan la helo waa loo baahan yahay kaasi waa mabda in la ilaaliyo danta iyo maslaxadda iyo dadka reer somalilandna waa loo baahan yahay waxaan uga jeedaa somalilan waxay dhoofisaa runtii oo exportka kenyanu leenaha waa xoolaha wey xoolahana in badan aanu ka shaqaynayna waxa weeye marka xoolaha la eego nabarka aynu qaadanayna waxa weeye neefka xoolaha ee dafira ka dhoofta somalilan laga dhoofiyaa waa inuu noqdaa neef la tartami kara xoolaha meelaha kale laga keene sacuudiga iyo carabaa la geenayo waxaan maqlaa cabasho odhanaysa neefka somalilan maanta wuxuu ku dhow yahay neefkii suudaani ahaa neefka suudaanigii uu ka miisaan weyn neefka kale ee somalilan laakiin keenu qiimaha jabnida iyo dhadhanka ayuu kaga fiican yahay oo inta badan suqa ku galaa marka waxa fiican in la eego maslaxad weeye in la eegaa waxalla wixii qiimaha xoolaha aynu dhoofinayno culays saarayo horta waa in la eega taasina waa mabda kale wey waddooyin in la helo oo waddooyinka la dhiso iyaduna waa mabda kale wey labadaa mabda markay isu babataagen golaha shacabka oo dadka matala labada waa inuu kala doortaa oo uu kala eegaayo keebaa maslaxada labada la eegaa wey xukuumaddu waa aragtida keentay aragtaa sida wax u aragtaa laakiin goluhuna aragtida waa inuu ama ku waafaqaa ama ku diidi karaa marka waxa wey waa laba arrimo iskaga babayaala neefkeena xoolaha in culays kala saaro waynu eegaynaa iyo danyarta kale xoolaha ku nool iyo wixii kale xeerka takaalif keenayo waxay dhibaataa waa in la eegaa golaha loo eega waddooyinkana in la dhiso waxa wey waa muhiim weeye taa marka la eego waxaan leeyahay goluhu boorta intaanu xeerkan aanu ansixin boorta dadkii xoolaha ka shaqaynayay iyo bacabsharigii iyo dadka xoolaa ku hawlan ee culayska fuuaya hadhow iyaga horta golu waa inuu waraysta ayaga ama waa inuu cid waan ogahay neef ku saarany waan ogahay neef ku saarany idaasha waan ogahay xildhibaan laakiin neef ku fuulaya lacagtu neefkay fuulaysa marka waxaan leeyahay waxa weeye horta twaintee la eegaa waa in bal la waraysta dadka xoololeyda ahoo ama guddi loo saaraayo dabeedna hadday noqoto macquul oo neefkeenu qaadi karo qiimo ahaan iyo dabad ahaan hadduu qaadi karo xooluhu waynu ku daqaynaa waxba ma leh laakiin horta dolintana bal waynu wax waraystaayo haddii ay dhibaato keenayso de waa in laga siisaa xukuumadda waa la taliya la idhaahdaa waa sida ka daaye kaasi waa mid waxaa la samayn karaa oo kale hadda noocan casuurta xukuumadda soo dhigtay waxa weeyaan only way miya maxalka keliya ee aynu lacagaynu wadooyinka ku dhisanno aynu ku helaynaa kaasina waa in la isweydiye wey hadday tahay waxa weeyaan cashuurta aynu qaadayno keliya ayuunbaynu haysanaayo meel kale waxba ka heli mayno taana waa laga fikiraya iyadana waxa weeyaan waynu qaa taariikhda wadooyinka somaliland markii la hagaajintiisa deedaashirkooda inta badan waxaa gacanta ku han jiray oo taageeri jiray wadamada reer yurub wadamada reer yurub xiriir bayna ka lahay xagga wadooyinka dhismahooda markaa bal iyagiina iyagii miyaa laga quubsayo ma waxay noqotay innagunbaa isku katashanaynaa haddii aan laga haddii aan laga quubsan waxay noqonaysaa inaynu doonanno badiil kale oo aynu culayska xoolaheena kaga yarayno waa in la raadiyo weeye markaa waxa weeyaan guddoomiye iyo mudanayaal anu waxaan leeyahay gacasoo hadli maayo waxaan hadlayaa neefka xoolaha somaliland baan hadlayaa neefka xoolaha somaliland baan hadlayaa reerashkiisa ka tuuji markaa waxa weeyaan guddoomiye innagu waxayna golii qaranka golaha mar walba dhinaca shacabkaynu xigaynaa innagoo muxaafid iyo mucaaradba ah dhinaca shacabkaynu xigaynaa mar walba anigu saasaan aaminsanay haddii shacabka dhibaato u keenayo de waaynu ka joojinaa inagu oo waxa weeyaan aynu markaa inagu dadka shacabka eegna weeye waxa weeyaan dadka shacabka horun way ku jirtaa in wadooyin ay helaanna laakiin say u kala horeeyaan labada dhibaato ka u horeeya kabadan baynu raacaynaa mar walba markaa waxaan leeyahay xukuumaddu bolisigii ay lahayd miisaaniyadii ansixinay nagu keentay waxa weeyaan way soo cadaysay oo runtii dee way ugu jirtay miisaaniyadda sanadka inay lacag fara badan ugu talagashay wadooyinka lacagtaasi dee ugumay jirin oo manay haynin sheekada odhanaysa waxa weeyaan kan maanta ayna soo hordhigeen umay haynin laakiin marka hore way ku talagashay wayna siyaasadayna ugu jirtay siyaasadeedii markaa ayna ku socoto weeye wixii kale dhibaateen soo kordha ee mujtamaca dhibaya waxay ku fiican tahay inay maarta in bal aad loo eego waa run anigu waxaan soo jeedina waa qaadka waa la saari karayaa wax alla wixii aan loo baahnayn casuurta waa in la saara waa in laga fikira wey waxaa kaloo la saari karaa baabuurta waa sax wey hadda guddigu ayna u direen waxay soo jeediyeen in baabuurta mata yaryara la casuurayo in shan iyo sagaashan kun laga qaado lixdii biloodba hal mar haddaynu eegno baabuurta somaliland maanta lambarka baabuurta wuxuu marayaa ilaa koob iyo konton kun oo baabuur buu maraya koob iyo konton kun oo baabuur ayuu maraya haddaynu naa soddon kun oo baabuur baa lumay soddon kun oo baabuur mama shaqeeyaan maanta labaatan kun oo baabuur bisbaal ay joogaan oo laga qaado shan iyo sagaashankaa waa lacag shan milyan waa lacag ku dhow waxa weeyaan intii ay shalay inoo sheegayeen qolooyinkan guddigaas marka baabuurta gudaheeda yaryar ee loo bahnayn waa la baarbaaran karaa anigu waxaan leeyahay guddiga soo jeedinayaa waxaan odhan lahaa bal horta gooluhu intaana waxaa ka sidiginba oonu odhan markiiba gacanta loo taaga bal horta dadkii uu saamaynta ku lahaa ee daabisana xoolaha horta ha lala tashado haddii markaa noqoto in dee lasla eego lasla gartay neefkeena uu aan waxba u keenayn waxa macaamada waa la ansixin karayaa taasi waa mid teeda kale dee waxa weeyaan xukuumadda waa in la weydiiyaa waar ma sidan oo keliya ayaa lacag ku heshay ayaad u aragtay wax lagu dhisayo waxa weeyaan waxa weeye wadooyinka dadkii nagala qayb qaadan jiray ee dayactirka faraha badan ku lahaa xaggee bay ka dhaceen maxaa keenay inagu dib isu baarano iyadoo aynu marka horeba aynu saaxiibo badan ku lahayn oo xagga wadooyinka naga caawiya tana waa in la baaro weeye waxa wey hay- hay-adda wadooyinkao kale waxa wey waxay u baahan tahay in maldub loo eego oo madax banaanideedii hore iyo qaab dhisbaadkeedii hore ee wadooyinku socdan iyadana la eego weeye marka waxaan leeyahay anugu gudoomiye xeerka boorta intayna ansixin waxba waxba inagu qaadan maysee boorta dadkii hore tusnoo deedna hadduu neef ku qaadi kara xoolaha hala sar haddii kalena waxaa laga daaya haa wamaanta salaam calaykum waraxmatullahi wabarakatu
mudane baar siciid way soo gaadhayaa sida
بسم الله الرحمن الرحيم قلو waa mahadsan yahay shirgudoonka saxaafadda iyo madasharafka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam waxaan aada iyo aada ula yaabanahay waxaan u malaynayaa maanta xaaladda dalka ka jirta inayna warwahayn La- lacag baynu qaadanaa inagu mushaharo ah wasiiradu way nala mid Een, ganacsatadu iyaduna lacag bay haysataa dadka een, maxay tay een, danyartaa iyo dadka shaqaalaha iyo ciidamada malaha waxa haysta waxaan u malaynaya inay xugugaan u ahayd waxa nasiib darro ah neefkii xoolaha ahaa ee marka horeba roob yaraani dhacday oo xoolahu dhibaato dadku ku qabo hadda meel fog loo rarayo Een, biyo la'aan biyihii yaraadeen gawaari loogu dhaamiyo biyaha ee marka maxay ahayd tay neefkii lasoo qabto qarashkiisa ee uu qabo ilaahay bay unu ka warhayo inaynu saddex sannadoodoo horena lacag saaray maantana masi afraad maxay tahay aynu- aynu dhakada kasii saarayno neefka marka la keeno saylada anigu sayladaha waa tagaa waxaan u malaynayaa malaha een, xildhibaanadu sayladaha ma tagaaneen oo dee anigu hooyaan hayo een, waan waan ka warhayaa sayladaha xoolo la qalo iyo baan ka doonaa neefka marka la soo taago waxaa laga gacan qaadaa lacag la yidhaahdo daabaqad oo dowladda hoose qaadata Een, marka een, maxay ahayd toy daabaqadaas laga qaado lacagta daabaqada waxaa laga qaadaa haddana maxay toy een, lacag cashuura oo kastamadu ka qaadaan Een, waxaa laga qaadaa een, maxay toy een, ee, degmada laga soo raro dowladda hoose degmada laga soo raro cashuur bay ka qaadaa yacni boqol cashuurood oo kale oo aynan ogeyn ayaa laga qaadaa maxay tahay neefka xoolaha iyadoo waxaas oo dhammi jiraan in haddana mid kale lagu sii raro wallaahi waa nasiib darro waxa weeye waxaan moodaa inaynan u dhaxayn dadkeenna sanad walba lacag baa lagu horrinayaa meel ay ka- ka imanaysana garan mayno haddii waddooyinaynu dhisanayno dad wanaagsan baynu nahay waa mahadsan nahay Ee, waa waa waa wanaagsan tahay inaynu ee, waddooyin dhisanno laakiin ma la helayaa waddada saleebanow iska sug waddada ceerigaabo calalaheeda waktiga la dhiso iska sug iska sug Een, u malayn maayo waddada ceerigaabo inaad inaad laami ku maraysid baryahani adigoo sharaxade sacadii weliskii xoolaa badnaana waa ku arkayaa nin inaad inaad lacagta saaraysid iska sug Een, dhagax dhagax shalay la dhigo la maraya horo horo reerna maa la maraya oo
hordar hordar hordar dhagax dhagax magacyada iyo reeraha midna waa iska daynayna labadaba dhaga- dhagaxa shalay la dhigayna ilaahay waxaan ka baryayaa inaan gawaaridu ku turunturoona ku qallimin ee khayr ilaahay ka dhigo Een, waxaan anigu leeyahay xoolaha lacagta la- waxaa ee, maxay ahaytoy ee, la doonayo haddii waddo laynoo dhisayo aad baan u soo dhaweynaya laakiin waxaan soo jeedinayaa waxaan sheegayaa meelaha aynu lacagta ka helayno waxaa layna siiyey lacag mucaawimaha waddooyinka ah waddada ceergaabo waan rabaa in la dhisay taa ha lagu dhiso wadda maris baa la qaadaa taana ha lagu daro buugaggii laysanadaa la qaadaa taana ha lagu daro macaashal macaash baa guryaha laga qaadaa taana ha lagu daro waxaan weliba ogolahay oo kale in maxay ahayd toy layga gooyo aniga lacag aniga ogolaha wakiilada ku jira oo xildhibaan walba laba sannadood laba sannadood bal inta waddada ceerigaabo dhammaanayso la sheegayo laba boqol oo dollar baan ku deeqayaa laba sannadood xildhibaan walbana waxay soo jeedinaya in laga gooyo wasiiraduna waa ila waa way dadkii lacag badan yihiin iyagana waxay soo jeedinayaan laba boqol oo dollar laba sannadood daga gooyo xawaaladaha iyagana laba sannadood maxay ta lacag laga qaaday jaadka sidaasi leeg cashuurta lagu kordhiyo laba sannadood sigaarka sidaasi leeg lagu kordhiyo cashuurta laba sannadood wadada ceeri gaabo maahae wadada wadooyinka dalka oo dhan bay dhisaysaa intaan soo jeediyey haddii daacadaynu ka nahay dadka masaakiinta ah ee maxaysatada ah iyo dadka shaqaalaha ah ayaa waxaan la saaraya waxa xaqiiqa oo isweydiin leh dadka maxay ahatay ganacsatada ah shilinka la saaro inay saaraaniin dadka masaakiinta ay shacabka wuxuu igu yidhi wasiir xilsi markuu halkan fadhiyey annagu dad masaakiina lacag saari mayne gawaaridaanu lacag saaray gawaarida waxa kiraysta iyo tijaarta tijaartu shilinka la saaro dawladdu saarto shacabkay saaraysaa iyo shaqaalaha toddobada boqol oo dollar toddobada boqol oo laankaa qaata iyo lixda boqol oo laankaa shaqaalaha qaata ayaa waxani ka go-an yihiin oo la saaray ee baaba'san waxaanu jaarnahay dad shaqaalo ah caruurahoodii secondary bay ka baxeen wallaahi gurigayga hortiisay dhulka ku fardhaan maalin walba waxay jaamacad ku geeyaanna way waayeen toddoba boqoloo laana buu qaataa ama lix boqoloo laana buu qaataa qofka shaqaalaha waxaan waxaa la saarayaa dadka shaqaalaha ah iyo dadka maxay ahaytoy ciidamada iyo waxaa la saarayaa dadkii xoolaha dhaqatada ahaa waxaanu leenahay waa xaaraani ha laga daayo meelaha aan soo jeediyeyna ha laga qaado maxay ahaytay lacagta iyo cashuurta iyo lacagta maxay ahaytay laga goynayo waxaa jira shan iyo toban hay-adood oo waxay yihiin ayna garanayn oo mid walba magac loo sameeyo madaxweynuhu sameeyey waxaan usoo jeedinayaa madaxweynaha hay-adaha aan waxba inoo qaban qurba joog kinkan waxayna garanayn hay-adaha aan waxba inoo qaban lacagta ku baxaysa madaxweyne ku kab wadooyinka oo inaga daa maxay ahaytay lacagta dadka la saarayo aniga oo madaxweyne waa madaxweynahaygii maxay ahaytay ceebi ma jirto laakiin askar baa ilaaliso isagu maxay ahaytay niman baa ku xeeran laakiin annagu magaaladaanu maraynaa oo aad baan uga warhaynaa waddanka xaaladda ka jirta waxaan ku gunaanadayaa ilaahay xaqa ha tuso golaha qolyaha reerahoodu aryaa badan yihiinna war darri baa doorasho gelaysaane u tura dadkiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
mudane cabdiraxmaan maxamed jaamac
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله على رسول الله حاكم واسو اخري حاكم وحاكم حكم وبيه سبيت بغلط نحن نحن والعك لو كردنا iyo dan yarta baabuurleyda ah micida meegaagleel
cashuurta weligeed cashuurta oo weligeed soconaysa oo dabafuran ah oo aan la garanayn wakti ay dhammaanayso anigu waa heerka naloo soo gujiye magaciisa waxaa la yidhahdaa heerka horumarinta wadooyinka anigu heer waxaan heerkan u bixin lahaa heerka miskiin baa miska la fuula leh shaki kuma jiro in dalku u baahan yahay in loo sameeyo wadooyin lacag lagu sameeyaana sameeyana loo baahan yahay hase yeeshee waxaa ka horeeya weelka lagu ridayaa ama lagu urunaya lacagtaha ma xalaal baa weelkaasu mise waa xaaraan kaas oo ah hay-adda horumarinta wadooyinka hay-adda wadooyinka waayo hay-adda hay-adda sharcigeedu shacaagalino mudanayaasha maamusaan doodaha dhegaysteen hay-adda sharcigeeda hay-adda sharcigeeda lama samayn hay-addu hay-addu ma madax bannaana hay-addu ma madax bannaana marka waxaa loo baahan yahay in la helo laba arrimood oo kale ah in hay-adda horumarinta wadooyinka la xalaaleeyo oo golahani sharci u sameeyo waxaa kaloo loo baahanya in la sameeyo hay-ad wadooyin hay-ad wadooyin road authority oo si dhab ah u madax bannaan loo helo si waa sax waxaween si loo helo lacagta malaayiinka doolar ah ee qaaraan bixiyayaashu sida European Unionku joojiyeen markii hay-adda road authority-ga la hoosgeeyey madaxtooyada shardiga ay ku xidheenna yahay madax bannaanida hay-adda horumarinta waddooyinka waa waana xeerkan dib loo dhigaya oo aan la ansixin waa in xeerkan dib loo dhigay oo aan la ansixin inta la helayo labada arrimood aan ku soo sheegay xeerkan arrimaha aan soo sheegay marka la sameeyo ayaa laga xeerkan arrimahan aan soo sheegay marka laga hadlayo ayaa laga wada hadli karaa ninbaa ninbaa yidhi findhicilku maxalaal baa mise waa xaaraan kii kale ayaa uga jawaaboo yidhi soo hadalqaadkiisa ayaaba xun xeerkani wuxuu si toosa uga hor imanayaa qodobka afar iyo tobnaad saddex iyo kontonaad afar iyo kontonaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan sidaa daraaddeed xeer ka hor imanaya dastuurka isla markaana takaaliif iyo cashuuro aan ku soo aroorin miisaaniyadda waajibinaya waa xaaraan in la ansixiyo qodobka noo akhri qodobka dastooriga muxuu sheegaya waxa weeye haddii aynu haddii aynu isla garanay in loo baahan yahay lacag wadooyinka lagu dhiso xaggee lacagtaa laga doonaya waxaa la saarayaa iyadoo miisaaniyadda lagu soo daray shirkadaha xawaaladaha shirkadaha iskaasiinta shirkadaha dhismayaasha qaadka oo bijintiiba laga qaado sales tax ee sigaarka cosmeticska laisku qurxiyo iyo electronicska haddii haddii haddii laga baxo shirkadaha dunka waaweyn waa in loo haddii laga baxo shirkadaha dunka waaweyn waa in loo bedelo hab qaaraan oo la sameeyo guddiga qaaraanka dhismaha iyo horumarinta waddooyinka sidii uu soo jeediyey guddiga uu madaxda ka yahay guddoomiye axmed kijaanga arrinkaa arrinkaa qaaraanka arrinkaa qaaraanka ma barbar socon karta axmedow canshuur laga qaado gaadiidka duweynaha iyo xoolaha nool sidii uu shalay soo jeediyey guddoomiyuhu qabyo qoraalka horumarinta xeerka waddooyinka wuxuu culays dhaqaale saarayaa marka haddii aynu guddigaa samayno qaaran urinta sidii guddigii aynu u samayn jirnay guddiga bridjka aynu samayn jirnay guddigaa markaynu samayno isma gelayaan in lawru iyo cashuur ee waxa weeyaan qaaraankaasuu malaa ku wanaagsan yahay lix toddoba sideed xildhibaan baa iga horreeyey oo nin mooyaane intoodii kale ahayd aanu isku fikirnahay marka culayska waad arki kartaa marka qabyoqoraalka xeerka horumarinta waddooyinka wuxuu culays dhaqaale saarayaa dadweynaha reer somalilan ee la tacaalaya nolol maalmeedkooda ay dilootay shaqo la'aan baahsan sicir barar barar xarkaha goostay cashuuro iyo takaaliif hore loo saaray oo xadhaafa arrinkaa oo ku kalifay dhallinyaradii reer somalilan inay maciid bidaan tahriib ay saxaraha ama lama degaanka ku madhaan intoodii soo hadheena ku leedaan ama ku halaagmaan badka dhexe ee loo yaqaano mediterraneanka hay-adda wadooyinku hay-adda wadooyinku waxay ka heshaa iga raalli aada
ilaahay muxuu halnoo dhiibay hay-adda wadooyinku waxay ka heshaa cashuur dhowr goor dhowr goor loo kordhiyey oo mudanaya oo oo mudanaya litirkii walba ee muwaadin reer somalilan ay iibsado canshuur baa saaran wadaadda waddooyinka u saaran waxaa la yidhahdaa fuel levy canshuurtaas oo loo loo siiyo hay-adda horumarinta waddooyinka ayaa laga qaadaa buug kasta oo loo sameeyo gaadiidka meel ay buuxdhaafiyey waddanka ee meel ay kala maraan la dalka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa mudanaya wasiiro hore oo lacag gaara oo ay wasiiro hore oo lacag gaara oo ay qaadato wasaaradooda loo ansixiyo golahan ayaa jira oo aan accountable u ahayn cidna oo meelay mareen aan laga warayn iyagaana sabab u ah iyagaana sabab ka dhigay ka dhigta iyagoo sabab ka dhigtay nabadgelyada ayay ka dhigtaan walaas lacagtaasi meelay ku baxday garan mayno annagu check and balance baanu nahay inaanu dawladda ku hagno xukuumadda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda inaanu ku hagno hase yeesheena looma sheegin waxaana ay arrintaasi dhiirigelisay in wasaarad waliba markaa tidhaahdo anna waa markaygiiye ha laii sameeyo miisaaniyad gaara maantana waa tan oo waxaa la doonayaa in xoolaha nool oo ah lafdhabarta dhaqaalaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo gaadiidka bulshada u haya una sahla adeegyo muhiima oo laga maarmaan u ah in la saaro culays dhaqaale oo aan ku soo aroorin miisaaniyad mudanayaal la yaabi maayo la yaabi maayo bisha soo socota haddii ay wasaarado kale soo samaystaan miisaaniyada u gaara haddii golahani haddii golahani sidii fududayd ee duuduubka ahayd ee looga bartay u ansixiyaan xeerkan khayru dastuuriga cilmiga cilmiga mudanaya cilmiga dhaqaalaha caqliga saliimka iyo sida caalamku u dhaqmo midna ma waafaqsana mana dhiirigelinayo in canshuur la saaro badeecadaha dal dibadda u dhoofiyo canshuurta la leeyahay waxaa lagu samaynaya waddooyinka waxa aan waxa aan ka warwar qabaa in ay marto halkii labada two bercentii loo qoonteeyo gobollada bari ay marto gobollada bari ee meel ay jaan iyo cidhib dhigtay